Wasaaradda Deegaanka Maamulka Puntland ayaa degmada Bursalax ee gobolka Mudug ku qabatay kulan wacyigelin ah kaasi oo ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo sidii looga hortagi lahaa xaalufinta deegaanka. Kulanka wacyigelinta ah waxaa ka qayb galay maamulka degmada, qaar ka mid ah xildhibaanada, golaha deegaanka, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Bursalax. Cabdiraxmaan Maxamed oo ka socday Wasaaradda Deegaanka Maamulka Puntland ayaa ka warramay ujeedka kulanka.
maanta waxaan u joognaa magaalada buursaalax in maaragtay aanu dadka ugu qabanno kulan wacyigelin iyo shir looga hadlayay ilaalinta deegaanka iyo iyo isbeddelka cimilada guud ahaan gobolka iyo degmooyinkiisa waa maraynay oo muhiimadduna waxay ahayd bal dadka inaanu gaarsiino fariinta ilaalinta deegaanka ah iyo qaabka ay deegaankooda u ilaashan lahaayeen Eh, baryahan dambe eh, aaggan eh, degmooyinkan ku yaala ciidka eh, qaylo badan baa ka soo yeeraysay oo ku saabsan eh, in dhuxushii laga jarayo oo xaalaf badan oo deegaanka ka socdo marka eh, shirkan waxaa isugu yimi qaybaha kala duwan ee bulshada oo booliiskii ku jiro oo degmadii ku jirto oo nabadoonnadii iyo ismadii ku jiraan haweenkii ku jiraan marka eh, muhiimaddu waxaa weeye bal in aanu ka wada tashanno oo aanu wax iskaga ogaano oo sidoo kalena eh, aanu aanu isla lafagurno qaabkii wax looga qaban lahaa eh, dhibaatada deegaanka Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa sheegay inay ilaalin doonaan deegaanka.
si gaara waxaan ula hadlayaa maamulka da- xaafadaha inay si gaara uga wacyigeliyaan oo wacyi- wacyigelin iyo iyaguna usii qabtaan dadka ay ku laabanayaanoo xaafadaha een, odayaasha iyo nabadoonnada iyo dhallinyaraduna sidoo kale ay qayb ka noqdaan alsanno ka wacyigelinno dadka dugaagga ahoo aad sida xun u gumaadaya waxaan bulshada u sheegaynaa inaan u taagana habeen iyo maalin inaan ilaalinno ummadda nafteeda iyo dhirteedaba waxaan baalla ka rabnaa ummadda inay wax nala qabtaan nala garab istaagaan culummada iyo caamada iyo dhallinyarada iyo aqoon-yahanka intaba waxbaan ka rabnaa iyo maamulka hadda cusub inay u istaagaan aan wax ka qabanno insha allah inahaasaan kusoo koobayaa
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم waxaan salaamayaa kasoo qaybgalayaasha shirkan ama seminaarkan looga hadlahayo ilaalinta deegaanka waxaa la ficilin loo bedelo wixii maanta meeshaan ama tababar laga qaato ama wacyigelin laga qaato qof walbo innakayna ka mida oo reer bursaalaha waxaa laga rabaa ficil inuu bedelo wax ka qabadkiisina muujiyo middaas innakayna saaran tahay reer bursaalaha Kulankan wacyigelinta ah ayaa kaalin ka qaadan doona sidii looga hortagi lahaa xaalufinta deegaanka lagu sameeyo.